Roob la'aantu waa dhibaato culus ah oo saameyn weyn ku leh dadka reer miyiga ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ay noloshooda ku tiirsan tahay xoolo dhaqashada iyo tacbashada beeraha. Agaasimaha waaxda kheyraadka dabiiciga ah ee kaymaha ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubaland, Maslax Mawlid Maxamed, ayaa waxa uu ka warbixiyey saameynta roob la'aanta ee nolosha dadka reer miyiga ah.
waxay u saameysaa siyaabo kala duwan tusaale ahaan horta nolosha miyiga dadka waxay ku tiirsan yihiin waa xoolaha ama waxay beer roobeed ka tabcadaan xoolaha waxay daaqaan waa calafka dhulka kasoo baxa ama tigaada sida loo yaqaano taasina waxaa keenta inuu roob yimaado roobka haddii tigaada hadduu roobka marka meesha ka baxo waxaa meesha ka baxayo aan daaqii loo baahnaa inay xoolaha inay ku noolaadaan marka haddii marka biyo la-aan ama roob la-aan ay meesha ay ka dhacdo waxay saameynaysaa nolosha si toos ayay u saameynaysaa reer miyiga taasoo ku qasbi kartaba inuu qofka marka dambe isaga barakaco miyiga uu ku noolaa sida haddaba dhacday oo magaalada ay usoo galeen barakacyaasha badan oo dadka dadkii xoolaha ay dhaafeena marka noloshu wax soo saarkoodii saameynaysaa inkamkoodii bay saameynaysaa dakhli ahaan wixii xoolaha ka helayeen oo cad iyo calaf iyo cad iyo caana bay saameynaysaa iyo sidoo kaleeto dadku remiiga markay barwaaqaysan yihiin tarankooda xitaa sara ayuu u kacaa oo guurkooda iyo noloshooda inta way kaljar ahaan dhaqan bay leeyihin so marka mar walba haddii roob la-aan ay dhacdo arrimahaas oo dhan bay saameynaysaa noloshooda saameynaysaa caafimaadkooda saameynaysaa dhaqaalahooda saameynaysaa xoolahoodana way Si kastaba ahaatee, qaaradda Afrika ayaa qaaradaha kale ee caalamka ah ugu nugul isbeddelka cimilada ee haatan laga dareemayo adduunka sida ay sheegayaan khubarada cilmi sayniska